maamulka magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle ayaa soo saaray digniino la xiriira roobabka guga ee la filayo inay dhowaan ka bilowdaan guud ahaan dalka maamulka ayaana bulshada magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle ugu baaqay inay ka feejignaadaan khataraha roobabka guga cismaan maxamed mukhtaar baarey guddoomiyaha magaalada jowhar oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyey awaamirta ay soo saareen
wakti roobeed ayaa la galay waktiga roobkana waxa waaye waxaa badan magaciisii dhibaatadiisaa badan waxaan rabnaa in laga foojignaado in dadka biyaha lagu celiyo in laga foojignaado baabuurta iyo cagafyada iyo bajaaj iyo gaari dameer in ay galaan xaafadaha dhexdooda gudoomiyaasha afarta xaafadood waxaan farayaa baabuurkii ama bajaaj ama gaari dameer ama magaciisii cagaf oo gasho in tallaabo sharci laga qaado lagu ganaaxo ayaan ka rajaynayaa tariifada go-on sidoo kale dadka maaliyadda ama munishibi waxaan leeyahay ha lagu qaado sharciga ee dowladda hoose ka soo baxay in haddii ay dhacdo cagaf meel gashi oo dhooqa dhexgashi oo wadda dhexgoysi in lasoo qabto lagu ganaaxo hadaa lagu ganaaxi waayena waxaa magaciisii aan ku xisaabtami doonaa hadduu al yiraahdo sidoo kale waxaa soo socdo webigii shabeelaha dhexe webigii shabeelaha dhexe biyahaasna waxaan rabnaa in foojignaan weyn laga sameeyo tuulo kasto waxaan faraynaa in ay ilaaliso aageeda biyaa baxay shalay baxday daraaday baxday wax aan u dulqaadi doono malaha biyaha waxaa ka faa'iidaysto oo magaciisa nin shaksi oo waxaan rabo in dantiisa gaarka eh inuu noloshiisa uu ku maareeyo mana ogolaan doono dadaan ku dhibaataynaa darteeda ma ogolaan doono hadduu al yiraahdo waxaan leenahay ha laga foojignaado cid kasta oo sidaas samaysan waxaan la tiigsi doonaa sharciga waxaan rabnaa in iidan la ilaaliyo gudoomiye kasta ee tuulooyinkaas magaciisii waxaan rabnaa in uu soo qabto meesha ay ka go-day ciddii mas-uulka ka aheyd ama cidda laheyd si loo xaqiijiyo in ay iska furantay meeshaas iyo inay furmin marka maalinkii magaciisii meel kasta waxaa aada joogo ama ay ku taalo beer si kastaba magaalada jowhar ee maamulka hirshabelle ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee u nugul khataraha roobabka maadaama uu maro webiga shabelle oo inta badan fatahaad sameeyo xilli roobaadka